gudoomiyaha xidhiidhka caalamiga ee kubadda cagta ee fifa ayaa maanta booqasho ku yimid jibuuti iyadoo booqashadan ay tahay tii u horreysay ee gudoomiyaha fifa uu ku safro tan iyo markii loo soo doortay xilkan gudoomiyaha fifa ayaa la kulmay ra-iisul wasaaraha jibuuti iyo wasiirka dhalinta iyo ciyaaraha ee jibuuti isagoo kadibna booqday goobaha kala duwan ee loogu talagalay ciyaaraha kubadda cagta ee fifa ay ka dhisayso jibuuti gudoomiyaha fifa iyo gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee jibuuti ayaa si wada jira shir-saxaafadeed ugu qabtay xarunta qaran ee farsamo ee horumarinta kubadda cagta ee jibuuti gudoomiyaha fifa ayaa ugu horeyn tilmaamay sida wanaagsan ee loogu soo dhoweeyey jibuuti Très grand honneur d'être ici aujourd'hui parmi vous, avec vous, au Djibouti, un pays d'échange et de rencontres.
waxaa sharaf ii ah inaan idin ka mid ahaado oo aan idinla joogo maanta halkan jibuuti oo ah dhul lagu kulmo waxna laysku weydaarsado oo laga yaabo inuu yahay dal yar marka la eego xagga baaxadda hase yeeshee ah dal weyn marka laga hadlayo aragtida taalla iyo dhaqdhaqaaqa aadka u firfircoon ee waxkuoolka ee la xidhiidha hiigsiga horumarka dhowrkii saacadood ee iminka halkan jibuuti aan joogay waxaan arkay waxyaabo lagu diirsado oo aad u wanaagsan sidaas ayaan ku soo dhoweynayaa inaan u doortay jibuuti inay noqoto goobtii aan ku yimid safarkaygii u horreeyey anigoo ah gudoomiyaha fifa
En Afrique, pour ma première euh, visite, pour mon premier voyage en tant que président de la FIFA, gudoomiyaha fifa oo ka jawaabaya su-aal ay v o a weydiisay oo ku saabsan fadeexadihii beryihii dhoweyd sida xoogga leh u gelgelay hogaanka fifa saamaynta ay ku yeelan doonaan howlaha fifa ayaa waxa uu ku jawaabay Euh, c'est vrai, la FIFA a passé un moment très dur, très difficile. L'image de la FIFA était ternie. Mais la FIFA et le congrès de la FIFA a passé des waa run fifa waxay soo martay wakhti aad u adag oo la ysodhan karo sumcaddii fifa waxay ku dhacday meel aad u hoosaysa hase yeeshee kongareska fifa wuxuu isku raacay oo uu meelmariyey dib u habayno dib ugu soo dabaalaya fifa noocyada maamul wanaagga iyo hufnaanta waxaa kaloo jirta markii aniga laysoo dooranayey ee aan galay tartanka loogu jiray hogaanka fifa waxaan u ololeynayay oo aan ku koonfaan galay in la dhaqan geliyo howlahaasi dib u habaynta lagu soo celinayo sumcaddii wanaagsaneed ee fifa haddaba sidee ayaa dib loogu soo celin karaa sumcaddii wanaagsaneed ee fifa waxaa dib loogu soo celin karaa sumcaddii wanaagsaneed ee fifa dabcan waa in la xoojiyo oo la tixgeliyo hufnaanta maamul wanaagga iyo xoojinta welibana horumarka kubadda cagta waayo haddaynu ka fikirno mar kaste horumarinta kubadda cagta oo ah xilka loo igmaday fifa waxaa hubaala inaynu dib u soo ceshan doono sumcaddii wanaagsaneyd iyo kalsoonidii ay nagu qabtay le développement du football. Je pense qu'on va gagner la confiance des gens partout dans le monde.
sidoo kale gudoomiyaha xidhiidhka kubadda cagta ee jibuuti suleymaan xasan waaberi ayaa ka waramay booqashadan gudoomiyaha fifa uu ku yimid jibuuti laba toddobaad kadib markii la soo doortay waxaan horta wuxuu gartay inuu afrika ku bilaabo fijiidkiisa taana waxay ka turjumaysaa niyadsimidu u hayo inuu inuu afrika la shaqeeyo oo maaragtay maxaa de taalaaga ciyaartooyga ay leeyihiin iyo maaragtay muhiimadda ay halkii afrika kaga jirto fifa annagu haddaan nahay bahda kubadda cagta community maanta haddaan nahay komiteyga iyo maanta galabadiiba halkan baan uula dhammayn waan kusoo si fiican waan soo dhoweynay ra-iisul wasaaraha jibuuta ayaa- iyo iyo wasiirka sportska ayaa qaabilay waxaan u sheegeena inay sida uga go-an tahay eh, xukuumadda jibuuti inay horumariso sportska gaar ahaan kubadda cagta ininkuna halkiinaba inaad naga taageertiin gaar ahaan dha- dhammaan wuxuu ku dhawaaqeynaya akademiyada football ma samaynayaan ee waxaa kaloo maaragtay ee naga taageeri doonaa xagga dhaaxeeda isbeerada hadday noqoto kooshiska iyo ee si loo horumarin lahaa kubadda ee, ee, ee, dhalinyarta aan doona ee shan iyo toban jirka iyo toddoba jirka yar kula aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa si weelkan noogu noogu miday ramadaan muuse v o a jibuuti